alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa waxaa inoogu dambeeyey xadiidu anas ibni malik radia allahu tacaala canhu ayaa inoogu dambeeyey fawaa-idda xadiiskaa laga qaadanayo ee aynu ku darayno intii aynu tilmaanay waxaa ka mid ah xadiidka waxaa laga qaadanayaa ama fawaa-iddiisa ka mid ah in qofka waalidka ah ee ilmaha ka mas-uulka ah ama weliyu amriga ah walow yaa ilmaha mas-uuliyaddiisu ay saarantahay walow yaanu waalidkiiba ahaanine in qofkaasi laga rabo inuu ilmaha la socdo oo uu ka warhayo waxaanaynu waxaana taa laga qaadanayaa baynaynu culimadu weydiinta ay weydiisay anas hooyadii xaggee ayaad ku ta'ahurtay amaba aada ku maqnayd amaa in ilmaha la sii daayo oo aan ilmaha waxba la weydiinin oo ilmaha aan tacaahud iyo lagu samaynin ilaalin taas waxay keentaa bay culimadu yidhaahdeen in ilmuhu uunu cidna ha dhowto kana baqin kana haybadaysanin waxyaabaha ay awlaaddu ku fasahaadaanna waxaa ka mid ay culimadu idhaahdeen inay awlaad kale oo akhlaaq xun ay ku dhex bi darsamaan ama la mucaamalaan marka waata ibraahim alxarbi laga wariyey inuu yihi awalu fasaadi sibyaani bacduhum min bacd caruurta fasaadkoodu wuxuu ka yimaadaa barhkoodba barh inuu fasahaadiyo saa awgeed waalidku waa inuu ilmihiisu meesha uu ku maqan yahay iyo meeshuu ku habsaamay iyo cidda uu la socdo uu ka warhayo xadiisku waxaa kaloo ku tusinayaa oo fawaa-idiisa ka mid a in ilmo yar lagu aamini karo sir iyo in awlaadda la baro qof haddii uu mqiimaha sirtu ay leedahay iyo inuu ilaaliyo oo aanu cidna u sheegin waxau yihi cabdullahi bnu jacfar radia allahu canhuma rasuulka ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu isaaray ratigii uu saarnaa gadaa yani xaggiisa dambe ayaan la fulay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam fa asara ilaya xadiidan war ayuu ii sheegay nabigu caleyhi salatu wasalaam oo igu suraystay laa uxadidu bihi axada min annaas aanan uga sheekeynanin qof dadka ka mid a war aanan uga sheekeynanin qof dadka ka mid a ayuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam igu siraystay marka ilmuhu haddii uu garanayo waxaan inay sir tahay oo uu fahmayo in sir loo sheegi karo ayay ku tusinaysaa nacam alxadiidu thani wathalaathuun annahyu can adducaai cala sibyaan waxa uu baab u yahay diididda la diiday ee sharcigu uu reebay in la habaaro awlaadda can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi jaabir qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waxa uu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum nafihiina ha habaarina walaa tadcuu calaa awlaadikum awlaadiinana ha habaarina walaa tadcuu calaa amwaalikum maalash hantidiina iyo maalkiinana ha habaarina laa tuwaafiquu yaanaydun waafiqin ama laa tuwaafiqu ha waafaqina min allahi ilaahay xaggiisa saacatan saacad oo yus'alu fiiha cataa-un la weydiisanayo ilaahay waxa weeyaan gallad la weydiisanayo oo fa yastajiiba lakum dabadeedna uu idiin aqbalo fayastajiiba lakum dabadeedna uu idiin aqbalo xadiiskan muslim iyo abu daawuud baa wariyey waana xadiis saxiix ah waana xadiisun xadiis ah aslun fii baabihi baabkiisa asal ku ah rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam waxau inaga reebayaa inaynu habaarno awlaaddeenna iyo hantideenna iyo nafaheenna waxaanu nebigu leeyahy sala allahu caleyh wasalam waxaa dhici karta inuu qofkaasi habaarka uu la imanayo iyo qaladka uu samaynaya ay waafaqaan ama ku beegmaan saacad ilaahay s- waxa weeyaan ducada uu ka aqbalo ciddii barida oo saacatun tustajaabu fiiha dacwa inuu ku beegmaan laga yaaba rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxaa kale oo ka ansaxday nebiga caleyhi salaatu wasalaam ama ka sugan inuu tilmaamay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ilmaha waalidkii ducada uu u duceeyo waa mustajaab culimadu waxay dhahay habaarka oo habaaraana waxaa laga yaaba inuu mustajaab noqdo marka waa inuu iska ilaaliyo rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxa uu yidhi halaasu dacawaatin mustajaabaatin laa shaka fiihinna saddex dacwo ilaahay waa ajeeyaa shakina ma laha dacwat lmadluum mid la dulmiyey baryadii iyo wa dacwat lmusaafir mid musaafira baryadii iyo wa dacwat lwaalidi calaa waladih iyo habaarka uu maaragtay habaaro waalidku ilmihiisa uu habaaro dacwat lwaalidi liwaladihi habaarka waalidku ilmihiisa uu habaaro wax weeyaan iyana waa la aqbalaa saasuu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam culimada qaarkood mafhuum bay ka qaateen xadiiskaas waxay idhahdeen ducada uu waalidku waa ilmihiisa u duceeyana iyana waa mustajaab ee wanaag iyo khayr ugu duceeyo walihaada selafku aad bay uga digi jireen saa nebigu uga digay sala allahu caleyh wasalam in awlaadda la habaaro xasan albasri waxa uu yihi ducaau lwaalideyn yastasilu lmaala walwalad ah, labada waalid habaarka ay habaartamaan ee awlaadooda habaaraan ilmaha iyo hantidaba way dabar jaraan buri nebigu caleyh salaatu wasalaam Ah, cafwan ayuu yihi xasan albasri xasan albasri waxa uu yidhi ilmaha iyo hantidaba waa dabar jaraan habaarka waalidku markaasa waxaa lagu yidhi ka waran waqiila lahu ma ma ducaau lwaalideyni liwalad baryada uu waalid labada waalid ilmahooda ilaahay ay u baryaana khayr ugu baryaan ka waran qaala wuxuu yihi najaatun badbaado weeyaan iyo barako qiila waxaa lagu yihi facalayhi ka waran habaarka isaga habaarayaan qaala wuxuu yihi istishaalun waa dabar jar saa awgeed ba waxa la dhaha cabdullahi mubaarag nin baa u yimi dabadeedna ninkaasi wuxuu ka ashkatoonaya uu leeyahay ilmahaygii ayaa caaq igu noqday ee igu dhaga adkaaday markaasuu wuxuu ninkaasi ku yidhi cabdullahi mubaarag hal dacawta calayhi miyaad habaartay ilmahaas markaasuu yihi haa waan habaaray markaasuu yihi anta afsadtahu adiga ayaa fasaadiyey anta afsadtahu adiga ayaa fasaadiyey culimadu waxay yidhaahdeen marka masaladaasi qofka waalidka waa inuu aada uga digtoonaado sida aynu tilmaami doonnana uu maaragtay baro carabkiisa uu baro aanu habaarka barin ee ducada uu baro culimada waxay dhahdeen ilaahay naxariisihiisa waxaa ka mid ah inaanu ilaahay aqbalin ducada waalidku ilmihiisa uu cafwan habaarka waalidku ilmihiisa uu habaaro marka uu cadhaysan yahay waalidku markuu caroodo haddii uu ilmihiisa habaaro ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah inaanu ilaahay caza wajal la aqbalin bay culimadu dhaheen saa awgeed baa ilaahay wuxuu yihi wayadcu linsaanu bishari ducaa'ahu bilkhayr wa kana alinsaanu cajuulan waxaa la weydiiyey xasan albasri aayadda qur-aanka wayadcu linsaanu bishari ducaa'ahu bilkhayri maxaa looga jeedaa markaasuu uhi waa ducaa daaka ducaau linsaani bishari calaa waladihi wacala imra'ati yaqdab yaqdabu axaduhum fayadcu calayhi fayasubu nafsahu wayasubu zawjatahu wamaalahu wawalada fain acطaahu llahu dalika shaqa calayh fayamnachu dalika uma yadcuu bilkhayri fayucطiihi waxa uu leeyahay aayaddaas waxay ku saabsan tahay habaarka qofku naftiisa iyo xaaskiisa iyo awlaaddiisa iyo oridiisa uu habaarayo hantidiisa marka uu cadhoodo haddii loo aqbali lahaayo wixii uu ku habaartamay loo aqbali lahaana dhibaato weyn baa gaari lahayd oo uu dhibsan lahaa buuhi markaasaa ilaahay wuxuu u diiday inuu inuu in laga aqbalo khayr markuu weydiistana ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a in khayrkii loo aqbalaayo ibnu jariir atabari saas xasan albasri uu sheegay ayuu aayaddaa ku fasiray markaasuu wuxuu leeyahy waa inuu qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo iyo habaaro iyo awlaaddiisa uu yidhaha allahuma ahliku ilaahu halaag ilaahu nacdal waxa weeyaan inuu yidhaahdo weeye sida markuu khayrka doonayaba ilaahay uga baryiyo inuu ilaahay caafiyo iyo wanaag naftiisa uu ilaahay u weydiisanayo awlaaddiisa iyo ehelkiisaba haddii loo aqbali lahaa buu leeyahay ducadiisaas sharka uu ku ducaystay sida loogu aqbalayo si- een, sida loogu aqbalayo tuu khayrka ku ducaystay oo kale haddii loogu aqbali lahaa dee wuu halaagsami lahaa Ah. lahalak walaakina allaha bifadlihi laa yastajiibu lahu bi- fi dalik laakiin ilahay raxmadiisa waxaa ka mid a inaan ducada iyo habaarka ehelkiisa iyo naftiisa uu habaaraya xaaladdu cadhoodo inaan loo aqbalin walihaadaa salafka qaarkood waxay ahaayeen kuwa carabkooda bara hadalka wanaagsan si aanay ugu beegmin saacad ilaahay uu aqbalo dacwada oo dabadeedna aanay dhib uga imanin axmed ibnu xambal ayaa waxa uu ka sheegayaa caalim culamadii sunnada ka mid a ibnu cawn la yidhaha cabdillahi ibnu cawn inyaan mane wuxuu yihi kaana idaa qadiba calaa axadi min ahlihi qof ehelkiisa ka mida markuu ku cadhoodo wuxuu odhan jiray baaraka allaahu fiik ilahay ha ku barakeeyo saasuu carabkiisa bara yah dee waxaa laga yaabaa ca- inay ugu beeganto saacad ijaabo oo dabeedna ilaahay barakeeyo rasuulkeenuna sala allahu aleyh wasalam awlaadda waa u ducayn jiray sidaynu soo marnay ilahay buu naxariis weydiin jiray allahuma arxamhuma faini fa inii arxamuhuma rasuulku sala allahu aleyh wasalam eh, bukhaari waxaanu kusoo kusoo aragnay xadiiska bukhaari wariyaynu soo sheegnay saa'ib ibnu yaziid inuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa madaxayga masaxay wadacaa lii bilbaraka ilahayna inuu ilaahay i barakeeyo ayuu ii baryey een, rasuulka waxaynu soo marnay inuu xasan iyo xuseen intuu yacni caatiqiisa ama garabkiisa saaray uu yidhi allahuma inii uxibuhu faaxiba ilaah waan jecelahay jeclow waxaynu soo tilmaanay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bnu cabaas intuu laabta ku qabtay uu yihi allahuma calimhu callimhu lkitaab waalxikma ilahu kitaabka iyo xikmada bar anas ibn malik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey wuxuu ihi allahuma akfir maalahu wawaladahu wabaarik lahu fima actaytahu ilaahay ilaahayow maalkiisa iyo awlaadiisaba badi hantidiisa iyo ehelkiisa iyo awlaadiisaba ilaahw u barakee wixii aad siisay sidaa awgeed qofka muslimka ahi waa inuu iska ilaaliyo inuu awlaadiisa habaaro oo uu u duceeyo xataa hadday qalad sameeyaan ilaaha ku soo hadeeyo allaha ku barakeeyo xaqa allaha ku waafajiyo yaa ilmo saalixa allaha kaa dhigo waxa weeyaan ducooyinka noocaasa inuu baro carabkiisa weeye inuu baro carabkiisa weeye Eh, asheekh cabdiraxmaan asudays marar horena waan sheegay hooyadii eh, sheekh cabdiraxmaan imaam ulxaram waxa weeyaan oo maanta martabad wasiir jooga oo labada xaram ee kacbada iyo masjidulmadiina een, labadaba maamulkooda isagu haya oo mas-uul ka ah waxa uu tilmaamay ama sheegay inuu ilmo dhib badan ahaa mar oo hooyadii aada u dhibay marka hooye waxay igu odhan jirtay buu ihi allah ku soo hanuuniyo ilaahay imaam eh, imaa xaramka imaama kaaga dhigo intaasii ku celcelin jirtay buuhi dee ilaahay ducadiibuu waa aqbalay saacad fi ijaabatin bay ugu beegantay waa kaa intuu ima- imaamulxaram noqday taraawiix iyo tahajud iyo salaada intuu imaam masaajid ka noqday maantana labadii xaram ee arlada ugu barako badnaa waxa weeyaan isaga maamulkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ay hoos yimaadaan Mm. badanaa inta waalid ilmo uu dhalay habaaray oo hadal xun ku habaaray dabeedna arkay oo ilaahay tusay marka waa inuu qofku iska ilaaliyo habaarka waa inuu iska ilaaliyo الحديث الثالث والثلاثون آه، تعليم الصبيان آداب الطعام وعو دليل يهي أو حو باب يهي إن أولاد الله برو أن آداب تعنتظ إن لبرو هي تربية الإسلام كلغو تربية وحال لمدة إن آداب تعنتظ لبرو لمدة إن لبرو آداب توحويان قضاء الحاجة iyo sida waxa weeyaan uu istijaysanaya nijaasada uu isaga ilaalinaya wixii nijaasa ah weysada baritaanka la baraayo qaabku u weysaysanaayo iyo waxa weeyaan siduu weyse u sameynaayo ee u tahaaro qaadanaayo waxaa la mid ah in aadaabu nom la baro iyo aadaabta hurdada can cumar bn abi salamata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa ghulaaman inan yar oo fii xijri rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam nebiga caleyhi salaatu wasalaam een, ku nool yani gurigiisa kuntu qulaaman fii xijri rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ilmo yar baan ahaa oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam gurigiisa ku nool iyo ricaayadiisa iyo ilaalintiisa wa kaanat yaddii gacantayduna waxay ahayd tatiishu mid wareegta fi safxati xeedhaday ku wareegaysay gacantaydu fa qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu igu uhi yaa ghulaamu inankaagan yarow sami illaha ilaahay magacow wa kul biyamiinika midigtaada wax ku cun wa kul mimaa yaliika wixii kusoo xigana cun Een, cumar ibn abi salama radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu alay wasalam gurigiisa ayaan ku noolaa marka marka cuntada lasoo dhigo ee saxniga cuntadu ay ku jirto ama safxada iyo xeedhada cuntada lagu soo rido ayay gacantaydu dul wareegi jirto marba meel baan wax ka cuni jiray marba dhinac ayaan wax ka cuni jiray deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray aadaabtii cuntada rasuulku wuxuu ku uhi yaa ghulaam sami illaha ilaahay magacow oo markaad cuntada bilaabayso qul bismi illaahi bismi illaahi dheh wakul biyamiinika midigtaadana wax ku cun oo bidixdaada waxaa ku cuni wakul mimaa yaliika cuntada inta kusoo xigtana cun qaala wuxuu yihi cumar ibn abi salama famaa zaalat tilka ticmatii bacdu kamaan suulin inaan sidaa wax u cuno nolosheeda intii dambe maalintaa kadib in qaabka aan wax u cunayaa ay sidaa noqoto kamaan suulin famaa zaalat tilka kamay suulintaasi inay noqoto ticmatii qaab cuntayntayda bacdu maalintaa kadib xadiiskan bukhaari iyo muslim baa wariyey bukhaari xadiiskan wuxuu ciwaan uga dhigay baabu tasmiyati cala alطacaam walakli bilyamiin waxa uu baab yahay in cuntada bisinka loo qabto iyo in midigta lagu cuno waxaa kaluu mar kale baab uga dhigay baabu lakli mima yali qofku inuu wax ka cuno cuntada inuu ka cuno dhinaca soo xiga tirmidi iyo ibn maajana xadiiska wariyeen bukhaari iyo muslim iyo tirmidi ibn maaja iyo culimo kaleba xadiisku wuxuu ku tusinayaa inay sunnada ka mid tahay hadyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadiisa ay ka mid tahay waddada fiican ay ka mid tahay tarbiyada in awlaaddii lagu tarbiyeeyo waxa weeyaan aadaabtii islaamka oo ay ka mid tahay aadaabta cuntada loo cuno aadaabta cuntada loo cuno waxaa kaloo xadiisku ku tusinayaa ilmuhu haba yaraado oo yaanu mukalafba ahaanine oo aan isaga dembi loo qorine waxaan nidhi xasanada ilmuhu uu sameeyo waa loo qoraya soo ma laakiin dembiga uu sameeyo la qori maayo oo loo qabsan maayo ilaa uu qaangaadho marka waxaa xadiisku u daliiliyey ilmuhu walow yaanu mukalafba ahaanine in hadduu wax kala garanaayo lagu inkirayo wixii sharciga khilaafsane uu sameeyo rasuulku sala allahu alay wasalam ilmaha yar markuu arkay inuu maaragtay aanu sidii sharciga ahayd wax u cunaynin oo uu marba meel cuntadii ka qaadanayo gacantiisina wareegayso nebigu calayh isalatu wasalaam wuxuu baray sunnadii waxaanu ku inkiray wixii uu samaynayey wuxuuna faray inuu ka wixii uu ka ka fogaan lahaana rasuulku sal lla ly slam waa u tilmaamay waxaa kaloo xadiisku kutusinaya inay bannaan tahay ilmaha yare sabigaah inuu inuu ama se yani ghulaam ilma ilmo aan qaan gaadhin inuu waxa weeyaan wax la cuni karo ilmuhu inuu dadka la qadin karo ka waaweyn ayay ku tusinaysaa dadka la waaweyn inuu la qadin karo aan wax dhibi ku sugnayn xadiisku waxa uu ku tusinayaa in bisinka loo qabanayo cuntada iyo waxa weeyaan awlaaddana sidaa la baraayo sababtu tahay haddii bisinka loo qaban waayo oo awlaaddii bisinka la bari waayo shaydaan baa iyaga soo raacaya oo cuntadii kula cunaya sidaa axaadiista kusoo aroortay ilmaa yar nebigu calayh salatu slam wuxuu baray inuu midigtiisa wax ku cuno midigtiisana wax ku cabo waxaana la rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in shaydaanku midig bidixdana uu wax ku cuno waxna uu ku cabo rasuulku sala allahu alay waslam wuxu uhi ida akala axadukum midkiin markuu wax cuno falya'kul biyamiinih midigtiisa wax ha ku cuno waidaa shariba falyashrab biyamiinih hadduu wax cabana midigtiisa ha ku cabo fa ina shayaana shaydaanku yaakulu wuxuu wax ku cunaa bishimaalih wayashrabu bishimaalih shaydaanku midigtiisa bidixdiisa ayuu waxna ku cunaa waxna ku caba sidaa awgeed qofka muslimka ahi muslim ba xadiiska wariyay min xayis cabdillahi bni cumar waa inaanu qofka muslimka ahi ga shabihin shaydaanka oo aanu shaydaan u eekaanin oo uu midigtiisa wax ku cabo waxna ku cuno shaydaanna uu khilaafo waayo shaydaanku midigtii bidixdiisana waxbuu ku cunaa midigtiisana waxbuu shaydaanku bidixdiisana waxbuu ku cunaa bidixdiisana waxbuu ku cabaa shaydaanku waxa uu wax ku cunaa oo wax ku cabaa bidixdiisa marka waa in la khilaafo wey waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilmahan uu baray edab cadiima oo ah inuu cuntada ka cuno inta soo xigta iyo dhinaca soo xiga waxay culimmadu idhaahdeen waa haddii cuntadu ay nooc keliya tahay hadday cuntadu nooc isku mida tahay qof walba waxa weeyaan sunnadu inuu dhinaca dhinaca xiga wax ka cuno oo aanu dhinac kale wax ka soo qaadan haddii laakiin cuntadu ay kala duwan tahay oo ay jirto cunto dhinaciisa aan saarnayn oo dhinacyada kala taallaa wuu qaadan karaa waxaa u daliila waxaa u daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntaa loo keenay buuri anas bin malik ninbaa casuumay dawaarle ah ayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam casuumay cuntuu u sameeyey deedna nabiga caleyh salatu slam wuxuu u sameeyey khubsi iyo laxoox iyo maraq iyo maaragtay hilib la qallajiyey ay maraqana waxaa lagu sameeyey dubaaga baalka ara dubaa aynu nidhaane lagu lagu lagu waxa babayga shabahaa ee maraqa lagu daro ama kaabash badheh ayuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam cunto noocaas uu sameeyey waxa uu yidhi saxaabiga xadiiska warinayay nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa anase fa ra'aytu nabiya sal sl yatatabacu dubaan min xawaali lqasca nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaan arkay oo xeedradii hareeraheedii ka ka raacraacaya waxa weeyaan kaabashka ama aradubahaasi meeshu saarna marka waxay taasi dee rasuulku sala allahu alay wasalam muu khilaafin ti uu faray cumar ibnu abi salama oo ah inuu dhinaca soo xiga wax ka cuno cuntadana wixii soo xigta uu cuno waxaa lagu jamcinaya culimmadu yidhahdeen labada xadiis cuntada haddii ay anwaac tahay oo nooc adiga aan agtaada oolin jira jiraan waad soo qaadan kartaa dhinaca kale waad ka soo qaadan kartaa lakin haddii cuntada cunto isku mida tahay sunnada iyo hadyigu saxda ay waxa weeyaan inaad intaa soo xigto cunto muxuu uga jeedaa cumar ibn abi salama hadalka uu yidhi kuntu ghulaaman fi xijri rasuuli llahi sala allah alay wasalam culimadu waxay dhaheen ay fi kanafihi wa manaacatihi wa mancihi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagaan ku hoos noolaa oo mas-uul iga ahaa gurigiisaan ku koray saas ayuu uga jeeda tadiishu fi safxana muxuu uga jeedaa tajuulu yadi fi jihaatiha wa nawaaxiha laa takhtasiru calaa makaanin waaxid meel keliya wax kamaan cunaynin meel keliya wax kamaan cunaynin hadalka uu leeyahay famaa zaalat tilka icmati bacdu yani waxaa ka tilmaamaya inuu sidaa laazimay oo sunada rasuulka sala allahu alay wasalam ilaaliyey ayuu ka tilmaamaya waaya sidaa awgeed qofka muslimkaa ee waalidkaa ama weliyu amriga ilmaha ka mas-uulkahay waa inuu baro aadaabta islaamka inta uu yar yahay aadaabta noomka waa inuu baro aadaabu shurbi aadaabta sida wax loo cabo yani waxa weeyaan in bisinka loo qabto adigoo fadhiya aada wax cabayso wax weeyaan midigtaada aad wax ku cabayso waa in la baro inaanad weelka inaanu weelka ku neefsanaynin waa in la baro oo sunnadu ay caynkaa tahay inaan wuxuu cabaya ku neefsanin ya intuu cantuugo uu deedna maaragtay cantuugada markuu liqa haddana mid labaad uu cantuugo waa in la baro aadaabta uu seexanaya ilmuhu waa in la baro aadaabu qadaa'i alxaaja waa in la baro waxa weeyaan adabta uu weysaysanayo sida uu u tukanayo dadka waayeelka ah ama waalidka ah iyo maaragtay martida imanaya qaabku ula dhaqmayo waa in la baro ilmaha aadaabta islaamka waa in lagu tarbiyeeyo inta uu yaryahay si uu u tacawudo alxadiid raabic waalaauun tacwiid sibyaan can ibni cabaasin radia allahu canhu tacwiid sibyaan awlaaddii in loo nabaadiino xidho wey waa in loo nabaadiino xidho awlaaddii can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdillahi bni cabaas wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxua yucawidu mid mid u nabaadiino xidha alxasana waalxusein muxuu odhan jiray waa u ducayn jirayoo wuxuu nebigu odhan jiray uciidukumaa waxaan idin magan gelinayaa bikalimaati illaahi taamaat attaammati kalimaadka kelimadaha ilaahay dhammaystiran ayaan idin magan gelinayaa min kulli shaytaanin baan idinka magan gelinayaa shaytaan kasta iyo wahaamatin bahal kasta iyo oo wax dhiba wa min kulli caynin baan idinka magan gelinayaa il kasta oo laamatin yani waxa weeyaan xun uma yaquulu nebigu calayhi salatu asalaam wuxuu odhan jiray kaana abuukum aabihin wuxuu ahaa yucawidu kaana abuukum aabihin ibraahim wuxuu ahaa yucawidu mid magan geliya bihimaa kelmadahan ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa buu yidhi isxaaq iyo ismaaciil waxa weeyaan mid magan geliya ayuu ahaa baabkan sheekhu wuxuu kaga warramayaa masale iyaduna muhima masaladaas waxay tahay caruurta in adkaarta loo akhriyo oo waxa weeyaan xirsujows iyo nabaadiina xidh loo sameeyo maadaama ay atfaal yani waxa weeyaan iyagu caruur yihiin waxbana aanay kala garanaynin aanay garanaynin waxyaabaha qaarkood oo dhibaya in qofku uu caruurtii kula dadaalo inuu u nabaadiino xidho oo uu markaa xadiiskan waxaa wariyay maaragtay imaam axmed iyo ibn abi shayba iyo abu dawuud ayaa wariyey waay xadiidkan waxaa filayaa inuu sidoo kale wariyey imaamu lbukhaari raximah llah inuu xadiidkan wariyey ayaan filayaa axmed iyo ibn abi shayba abu daauud iyo ibnu maaja iyo keyrkoodba waa wariyeen xadiiskan xadiiskan way wariyeen xadiiskani waa xadiis saxiix ah rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxa uu samayn jiray adkaarta ayuu u akhrin jiray xasan iyo xuseen iyagoo caruura ilaaha waa u namaadiino xidhi jiray adkaartii sharcigeeda awlaadda loogu ducayn jiray yani waxa weyaan rasuulku sala allahu aleyh wasalam ugu ducayn jiray waxa uu leeyahay uciidukumaa bikalimaati illahi taama ilaahay baan idin magan gelinayaa kelmadii kelmada ilaahay ee taamkaa baan idin magan gelinayaa waxaanan idinka magan gelinayaa shaydaan kasta iyo haamatin maaragtay bahal bahal hoosaad kasta wa min kulli caynin laama iyo il kasta oo waxa weeyaan maaragtay qofka bini aadanka ku dhacda oo asiibta ayaan idinka magan gelinayaa dabeedna nebigu wuxuu odhan jiray aabihiin saasuu ku samayn jiray ibraahim ismaaciil iyo isxaaq labadaa ilan ee uu dhalay ee ambiyada ah sidaas ayuu ku samayn jiray marka qofku inuu awlaaddiisu markay gurigiisa ka baxayaan uu waxa weeyaan u namaadiino xidho oo uu adkaartii u akhriyo oo uu mucawadataynka iyo qul huwa allahu axad iyo adkaarta la midka ah bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayan farardi walaa fi samaa iyo kuwa la midka ah inuu u namaadiino xidho waa mid mashruuc ah waa mid mashruuc ah waa inuu awlaadda baraa adkaarta waxa weeyaan alkhuruuj min almanzil bismi illahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah samaad garan waa inuu baraa allahuma ini acuudu bika an adila aw dala aw zila aw zala aw adlama aw adlama aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya adkaarta sharciga waa inuu baro haddii aanay iyagu garanayn ama akhrisan karaninna waa inuu u akhriyo sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samaynayay sababtu maxay tahay sababtu waxa ay tahay ilmahani waa ilmo caruura waxaa laga yaabaa inuu meelo wanaagsanayn maro inuu maaragtay isaga iyo dad aanu arkaynin oo jini ay kulmaan ama qof xaasidii uu arko oo waxa weeyaan uu dabeedna dhibo marka wax ka qarsoon oo isagu aanu arkaynin oo waxa weeyaan maaragtay shadaatiin iyo jin ah wax ka qarsoon oo aanu isagu amays lahayn way ku dhibaysaa oo hawaamul ardiya waa bahalaha wax dhiba ee maaragtay dhulka maaragtay jooga ama il iyo wixii lamida ayuu uga nabaadiino xidhaya ayuu uga nabaadiino xidhaya marka waa inuu taa waalidku ku dadaalo bal sharcigu wuxuu ku baaqay wax intaa ka weyn waxa uu sharcigu ku baaqay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ama sharciyeeyey awlaadda waxa weeyaan in si aanu shaydaan u dhibin xataa ninka raggaa markuu ehelkiisa u tegayo inuu ilaahay ka baryo inuu shaydaan ka dheerayo rasuulku sal allah alay waslam wuxu uhi low ana axadakum ida ataa ahlahu qaala allahuma janibna shaytaan wajanib shaytaana mima rasaqtana nebigu wuxu uhi hadduu midkiin markuu ehelkiisa la kulmaayo uu uu ducada akhristu dha ilahu shaydaan naga dheere wixii aad nagu arsaqtayn ilahu shaydaan ka dheere fain kaana baynahumaa waladun lam yadurahu shaytaanu walam yusallat caleyh shaydaan ma dhibo ilmahaas lagumana sallido ayuu hi nebigu alayhi isalaatu wasalaam oo shaydaan kama waageerto hadduu mararka qaarkood xataa fursad ka helo waxa weeyaan ilmahaasi ilmo soo noqda oo maaragtay aanu shaydaanku suldo ku yeelan ayuu noqonaya bukhaari buu ku yaallaa iyo keyrkii walihaada awlaaddu markay dhashaan xataa in loo nabaadiino xidho sharci weeye maryam maxay tihi falamaa wadacathaa qaalat rabbi inii wadactuha unha wallahu aclam bima wadacat walaysa dakaru kalunha maxay tihi wainii samaytuha maryama umu maryam imraatu cimraan waxay tihi wainii samaytuhaa maryama maryamaan ku magacaab wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaan arajiim ilaahayow waxaan kaa magan gelinaya iyadan ku magan gelinayaayo magan kuu ah iyo duriyadeedaba ilaahay waxaan doonaya inaad ka magan geliso shaydaan iyo duriyadiisa si awgeed baa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ilmo kasta oo dhasho bini aadanka ka mid a shaydaanku wuu gujiyaa markuu soo dhasho adigaa arkaya isagoo qaylana inuu soo dhashlanayo ya maryama bintu cimraan iyo inankeedii nabiyullahi ciise mooyaane bui nabigu aleyh isalaatu wasalaam dabeedna markaasu abu hureyre wuxuu akhriyey wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaan arajiim waxa uu sharciga ku soo aroortay awlaadda in wakhtiyada shadaadiintu faafto ee ay soo dareeraan in la in in la ilaaliyo oo suuqa laga ilaaliyo ha nebigu wuxu uhi idaa kaana junxu leyli aw amsaytum markaa galabaysataan ee qoraxdu dhacdo fakufuu sibyaanakum awlaadiinna haya fa ina shayaaiina tantashiru xiinaidin shadaadiintu waqtigaasay faaftaa faidaa dahaba saacatu min alleyli fakhalluuhum markay xoogaa habeenku uu tago sii daaya ya rasuulku wuxu uhi wakfituu sibyaanakum cinda alcishaa faina liljinni intishaaran aw khatafa habeenka marka uu soo galo rasuulku sal lla ly slam wuxu uhi awlaadiinna qabta oo guryaha ku haya oo suuqa ha usii daynina waayo jinku wakhtigaasuu faafaa qaar iyaga ka midna awlaadday dafaan ama wax yeelaan buri nabigu alayhi isalaatu wasalaam awlaadda ayay wax yeelaan qofku waa inuu awlaaddiisa bara bay culimadu yidhaahdeen cadaawadda shaydaanka waa inuu ku abuuro isagoo yar si waxa weeyaan shaydaanku uu ilmahaasi ugu koro nacayb shaydaanka u necab yahay si siduu ugu koro saa awgeed baa ilaahay de wuxuu yihi yaa bunaya nabiyullahi yuusuf wuxuu ku yidhi maaragtay nabiyullaahi yacquub inankiisii yuusuf wuxuu ku yidhi markii uu yidhi a bariyadaasaan arkay yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiiduu laka kayda maxaa ka dambeeya ina shayطaana lilinsaani caduw mubiin riyadaa markaad uga sheekaysaa laga yaba in shaydaan isukin dire eh ka qari buu nbiga ayuu nabigaasi ku yidhi ilmihiisa culimmadu waxay idhaahdeen awlaadda waxaa loogu nabaadiino xidhayaa waa inuu qur'aan iyo adkaartii nebiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay ay tahay sidaa awgeed mucaawadataynka qofku inuu awlaaddiisa u akhriyo oo intuu gacmihiisa ku tufo uu madaxooda iyo jidhkooda ku masaxo suurat lfaatixa inuu waxa weeyaan u akhriyo kadalika sida saxaabada qaarkood laga wariyey saib ibnu yaziid wuxuu leeyay caawadani rasuul llahi sal bilfaatixati tafla nebigu alayh salatu slam intuu faatixada igu akhriyay buu igu tufay aayatulkursi in loo akhriyo oo guriga iyo caruurtaba lagu akhriyo waxyaabahaasi waa waxyaabo wanaagsan oo waxa weeyaan qofka muslimka ah awlaaddiisa uu kaga xifdinaayo waxa weeyaan uu awlaaddiisa yani waxa weeyaan ka xifdinaya bifadli illaahi ilaahay doonidiisa iyo fadligiisa shaydaan iyo jin iyo il iyo wixii lamid ah waxaana iska ay hooyooyinka qaarkood sameeyaanoo qalaad ah in awlaadda qaarkood inta la qaawiyo oo si fiican loogu labiso oo deedna dadka la dhex geeyo ya taasina ilmahaaga inaad wixii ma wanaagiisa ay muuqato oo aad u labisto wax manciya kuma sugna laakiin madalo caama markuu ilmahaasi tegayo ilmaha mafaatintiisa iyo meelaha quruxdiisa ah waa inaanad muujinin khaasatan iidahay masaladaas dhacda dad badan baad arkaysaa waxay ka ashkatoonayaan yani waxa weeye ilma waxa weeyaan dee ili ku dhacday markaad taariikhda ilmaha dib u daba raacdana waxaad arkaysaa inaan ilmaha nabaadiino xidhna loo samaynin dee inta mafaatintiisii iyo quruxdiisii la muujiyeyna dee shaarica la dhigay dee dadka arkaya isku mid maaha a dadka arkaya mid baa maasha allahu odhanaya mid baa u ducaynaya mid baa odhanaya allah warkana muxuu aha ya dabeedna way kaga dhacaysaa marka waa waa inaad maaragtay aada runtii awlaadda lagula dadaalo nabaadiina xirka iyo adkaarta sida ugu wanaagsanna waa in iyaga la baro in iyaga la baro bal hadda u fiirsan nabiyullaahi yacquub inamadiisa culimmadu waxay idhaahdeen awlaaddiisii uu dhalay ee ikhwatu yuusufa nabiyullaahi yuusuf la dhashay rag qurqurux badan bay ahay aada u qurux badan joog ahaan iyo dhareer ahaan iyo muuqaal ahaanba qurux badan dabeedna wuxuu ka baqay safar bay gelayeen markaasuu wuxuu ka baqay haddii markay masar tagaan in ili ku dhacdo markaasuu wuxuu ku yidhi aabo markaa magaalada tagtaan iyo madasha dadku meeshay joogaana suuqa ah meel qura idinkoo wada socda ha ka geline kala bayrbeeroo ninooma suuqa dhinac ka soo gal ya wa qaala yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin waadkhuluu min abwaabin mutafariqa wamaa uqni cankum min allahi min shayin ilaahay wuxuu uu doonay idinka celin maayo laakiin asbaabta in la sameeyaa tawakulkay ka mid tahay sooma ha in ilxukmu ila lilaahi calayhi tawakaltu wa calayhi falyatawakal almutawakiluun daxaak wuxuu leeyahay khashya yacquub calayhi salaam calaa waladihi alcayn ibnu jariir baa wariyey qataadana wuxuu leeyahy khashya nabiy llahi calayhi salaam alcayna calaa banihi kanuu dawii suuratin wa jamaal kuwo waxay ahaayeen u saaxiib ah qurux si awgeed baa nebigu wuxuu ka baqay ilmi caruurtiisa in ili ku dhacdo intaasoo qof oo wada socdo ya koob iyo toban bay ahayn balad oo wada socdo oo dee quruxda iyo jamaalkaa leh ibnu qayim wuxuu yihi cilaajka waxa weeyaan isha lagaga badbaado iyo waxyaabaha laysaga dhiga waxaa ka mid a wa min cilaaji dalika ayda wlixtiraasi minhu satru maxaasini man yukhaafu calayhi alcayn bima yaruduha canhu in ciddii aad isleedahay ilba ku dhici doonta maxaasinteeda aada asturto waxay ka mid tahay waxyaabaha in lagaga badbaado
marka qofku macnaheedu maaha inuu baqo ee macnaheedu waxa wey inuu asbaabtii sharciga ahayd qaato oo uu ku dadaalo inaanu naftiisa dhib aanu usoo jiidin inaanu naftiisa dhib usoo jiidin awlaadda haddii il iyo wixii lamidii ku dhacaan dee waa in ruqyada sharciga ah la mariyo oo loo akriyo oo waxa weeyaan lagula dadaalo oo qur-aanka lagu daweeyo iyo wixii sharcigu uu baneeyey ayib waxyaabaha ay dadka qaarkood sameeyaan baa jira oo aan sharciga ku banaanayn oo aynu dib ka sheegi doono insha allahu tacaala way haamada maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa addawaab almudiya waa waxyaabaha dhulka dul gurguurta dhulka dul jooga ee wax dhiba waxa weeyaan xayawaanaadka ah culamada qaarkood waxay ku fasiraan xayaadka abeesooyinka iyo masaska iyo shay kasta oo sun wax ku dila ayay kusas ku fasireen alxayaatu wa kullu duu sumin yuqtal ama kullu maa yaqtulu bisumi wax kastoo sun wax ku dila ayaa lagu fasiray oo maaratay iyo oo min alhawaami lmudiya kamid a min caynin laamana waxa weeyaan il ayaan kaa magan gelinaya ilaahay yani waxa weyaan kugu dhacda oo waxa weeyaan kuba dhib ku gaadhsiisa way alxadيث خamis وaثaلaaثuun alاstطbaab lلsibyaan in caruurtii la daweeyo carruurti hadday xanuunsadaan ma la daweyn karaayo yani waxa weeyaan istidbaab ma loo sameynaya iyo da da dawo dalab iyo waxa weeyaan in dawadooda lagu dadaalo can umi qaysin binti muxsinin radia allahu canha an waxaa laga wariyay anaha atat inay u timi rasuula allahi sala allahu alay wasalam nebiga ayaa waxay u keentay bibnin lahaa ilmo yar oo ay dhashay oo lam yabluq aan gaarin an yaakula طacaama inuu cunto cuno waqad aclaqat iyadoo ka soo xoqday calayhi isaga min alcudrati samboor iyadoo kasoo samboorisay ayay keentay ilmaha yar oo dhiiggii leeyahay qaalat waxay tihi faqaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu igu yidhi calaama tadkarna maxaybaa waxa weeyaan uga u xaquuqaysaan ama waxa weeyaan uga samboorinaysaan awlaadakum awlaadiina a uga samboorinaysaan bi hada aliclaaqi geedkan oo waxa ay samayn jireen bay ayaa ayaa aya ay carruurta kaga samboorin jireen intay shay yani waxa weeyaan qoraan geed inta la qoro ama laan la qoro ayaa ilmaha sanka laga gelinayay markaasaa lagaga samboorinayay ama fartooda ayay gelin jireen oo ay kaga samboorin jireen carruurta kaga samboorin jireen dadna nebigu wuxu uhi calaama tadkarna maxaa waxa weeyaan ugaga ma ugu xoqaysaan ama uga samboorinaysan awlaadakuna awlaadiina bi hada aliclaaqi geed ushan calaykuna calaykum waxaa ku dadaashaan bi hada alcuudi alhindiy cuudkaa hindigaa ku dadaala alcuud lhindi yacni bihi alkusta kustiga baalka la yidhaha buu uga jeeda cuudulhindiga laftiisuna fa ina fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan sabcata ashfiyatin toddoba dawo fa ina fiihi isaga ayay ku sugnaatay sabcata ashfiyatin toddoba dawo minhaa waxaa ka mid a toddobada shay ee lagu daweeyo daatljambi daatljambigaa ka mid a daatljambi wa waa dhaxanta ama oofta saga nidhaano oo waxa weeyaan nooc oofta nooc oofta kamida weeyaan waa nooca ooftu way noocyo badan tahay waxay culimadu yidhaaheen cuudulhindigu nooca uu daweeyo aadka uu daweeya waxa weeyaan nooca oofta ka ay keento dabayl iyo hawo qofka gashay oo jirkiisa aan waa shay an dhaxanta unaqaano inagu qof inta hawa gashay ama mukayaf ku dhacay ama isaga intuu soo meedhay deedna banaanka oo baxay hawa gashay oo biyo galeen qofkaas ayaa waxaa lagu daweeyaabay culimadu yidhaheen cuudulhindiga noocaas oo oofta kamid a waa nooca waxa ugu anfac badan ee lagu daweeyaa waa cuudulhindiga buri ibnu qayim xadiidkani wuxuu kutusinaya awalan in awlaadda la daweyn karo oo markay xanuunsadaan in la daweyn karo adilo badan baana ku soo aroortay yani waxa weeyaan qofka muslimka iyo in isdaweyn karo tadaawo cibaad allahi walaa tatadaawo bixaraam sooma adoomadii ilah isdaweeya waxa weeyaan shay xaaraamana ha isku daweynina rasuulkeena sal allahu alay waslam markuu xanuunsaday dee waa waxaa lagu akrinaya adkaartii iyo mucaawadateynkii ayuu ku naftiisa ku akrinaya qur-aankii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam dadkii xanuunsaday ee arkeen maxay ku akriyeen qur-aan ayay ku akriyeen faataxay ku akriyeen dabeedna markiiba waa u bogsaday markaa waa la isdaweyn karaa waa la isdaweyn karaa awlaadana waa la daweyn karaa cilaaj naaficana waa lagu daweyn karaa qofka muslimkee xanuun ku dhaco ama awlaadii ka xanuunsatana culimadu waxay dhahan waxaa laga maarmaana inuu ku dadaalo shayga la yidhaahdo sabirka inuu ku dadaalo oo uu war ogaado inay tahay ibtilaa iyo imtixaan ilaahay jala wacalaa uu imtixaamayo inay tahay waa inuu sidaa ogaado qofku marka uu waxa weeyaan awlaaddiisu ima caruurtu ay ka xanuunsato caruurtu markay ka xanuunsato waa inuu sidaa ogaado waxyaabaha awlaada mashruuca ee lagu daweynaya waxaa kamid a qur-aanka ayaa kamid a ilahi wuxu uhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaan waraxmatun lilmu'miniin ilahi wuxu uhi qur-aankii waanu soo dejinay isagoo dawow ah iyo raxmad u ah dadyaga mu'miniinta ah ha marka qur-aanka waxa weeyaan waa in laisku daweeyo waa in laisku daweeyo waxyaabaha sharcigu uu sheegay inay dawan yihiin oo aynu qaarkood tilmaami doono oo ay kamid tahay casalka iyo waxa weeyaan maaragtay malabka uu kamid yahay cabdullahi ibn mascuud waata laga sheegay inuu yihi oo biisnaadin saxiixin kaga ansaxday siduu ibn abi shayba wariyey calaykuna bishifaaini labada dawo ku dadaala alqur'aan walcasal qur-aanka iyo malabka ku dadaala calaykum bishifaaini alqur'aan walcasal qur-aanka iyo casalka ku dadaala cabdullahi ibn mascuud bay kasa ka ansaxday bisanadin saxiix sanad saxiixa waxyaabaha qofka awlaadiisa uu ku daweynayo waxaa kamid a yani waxa weeyaan inuu markay xanuunsadaan intuu mucawadateynka iyo qulhuwallaha suuratu samed intuu ku akriyo gacmihiisa uu ku tufaayo ama intuu iyaga dul fadhiisto uu ku akrinayo deedna ku tufaayo faatixada kadalika waa la mid waa nusuus yani adilada waxay kusoo arortay inay faatixadu dawo tahay ha ayaa kusoo aroortay waxyaabaha waxa weeyaan qofku uu ku daweynayo awlaadiisa markay xanuunsadaan waa inuu de ilaahay u baryo maaragtay siduu nabigu alayh isalaatu wasalaam samayn jiray sida bukhaariba ku taal adhib ilbasa ilaahayow waxa weeyaan intuu qofka xanuunsanaya nabigu alayh isalatu wasalaam ida kaana ida shtaka mina insaan masaxahu biyamiini midigtiisuu nabigu alayh salatu slam qofka madaxiisa ama jirhkiisa ku masixi jiray markaasuu wuxuu ohan jiray adhib ilbasa rabban raba annaasi ilaaha dadka u rabbiyow ilaahw dhibta ka tegsiin washfi anta shaafi ilaahw shaafi ya adigaa shaafiya laa shifaa ilaa shifaauk shifaan laa yuqaadiru saqama ilaah waxaad daweysaa dawasi ilaahay oo aan xanuun maaragtay ku hadhin a saasuu ohan jiray nabigu alayh isalaatu wasalaam idhib ilbas adhib ilbasa raba annaasi biyadika shifaaw laa kaashifa ilaa laa kaashifa lahu ilaa anta ilaahayow nabigu waxay tiri caisha radi allahu canhu waxa waxa waa rasuulku sal allau alay wasalam marka uu ama naftiisa qur-aan ku akrinayo ama cid ku akrinaya mid yidhaahda ilahay dhibta tagsi adigaa rabbi rabu naas ah biyadika shifaa ilahay dawo dawo dhammaanteed ilah gacantaaday ku jirtaa laa shi laa kaashifa lahu ilaa anta xanuunka iyo dhibka ilahay faydi maayo adiga mooyaane ha waxaa soo arortay rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu inuu inuu mararka qaarkood yani waxa weeyaan dadka qaarkood oo xanuunsanaya intuu tegay rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu yihi bismi illaahi turbata ardina biriqati bacdina liy liyushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina rasuulka muslim waxaa ku sugan inuu jibriil u yimi markuu xanuunsaday nabigeena alayh isalaatu wasalaam deedna uu hadalladan ku yihi bismi illaahi arqiik min kuli shayin yudiik min shari min shari kuli nafsin aw caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik inuu ku yihi ilaahay magaciisa ayaan maaragtay kugu tufayaa shay kastabana oo ku dhibayana ilaahay inuu kaa shaafiyaan ku weydiinaya sharu kuli nafsin aw caynin xaasida naf kasta iyo cayn kasta iyo il kasta oo xaasida xaasidada ana inuu ilaahay kaa daweeyo allahu yashfiik ilahay haku shaafiyo bismi illahi arqiik marka qofka muslimkahi sidaana waa uu maaragtay odhan karaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxa uu u yimi saxaabi saxaabadiisa kamid ah oo xanuunsanaya ayuu u yimi markaasaa rasuulku sal allahu alayh wasalam madaxiisa ayuu gacanta saaray laabtiisa iyo calooshiisana waa masaxay markaasuu yihi allahuma shfi sacdan ilaahu sacad shaafi wa atmim lahu hijratahu hijradiisana ilahu dhamaystir marka adilada xadiidkan iyo adilo badan oo kaleba waxayna tusinayaan inuu qofka muslimka is- iyo adilada aanu sheegnay iyo qaar kaloo badanba inuu qofka muslimka isdawayn karo awlaadana la dawayn karo awlaadana la dawayn karo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu diiday in awlaadda lagaga sambooriyo qori iyo wixii lamid ah ama farta inta la geliyo lagaga sambooriyo waxaanu nebigu sala allahu alayh wasalam yidhi laa tucadibu sibyaanakum bilkamsi min alcudra awlaaddiina samboorka ha ka samboorinaysaan ee ha kaga samboorinaysaan maaragtay cuud iyo wixii lamid ah n n ama xadiid shay shay xadiida oo aad qorteen ama cuud iyo maaragtay geed aad sida intaad qorteen oo dhuubteen sida sahmiga u samayseen nebigu alayh isalatu wasalaam waa diiday masaladaas waxaanu yidhi ha ku cadaabina awlaadiina wacalaykum bilqusti qustiga qustulhindiga la idhaahdo nebigu alayh salatu waslam wuxu uhi kaa raadsada oo awlaadda siiya cudulhindigu waa shay macruuf oo la yaqaano oo culimada acshaabta wax ku daweysa ay yaqaanaan runtiina adwiye badan ayaa ku sugan sida nebigu alayhi salaatu wasalaam uu sheegay sida rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxyaaba badan ayuu ka dawa yahay xadiiska maynu sheegin cidda warisay xadiis umuqays bintu muxsan waxaa wariyey bukhaari baa wariyey oo muslim baa wariyey oo abu daud iyo nasaa-i ayaa wariyey marka waxa weeyaan waxa uu kutusinayaa fadliga uu leeyahay cuudulhindigu uu leeyahay ayuu xadiis kutusinaya iyo inuu dawo yahay iyo inuu dawo yahay ayuu kutusinaya sidee loogu daweynayaa ilmihii markaa samborka hayay cuudulhindiga culimadu waxay yidhahaan qaabka loogu daweynaya waxa weeyaan siday culimadu tilmaameen waxaa la samaynaya waxa lasoo qaadayaa toddoba xabo oo kamida isaga ama cuudulhindigii oo saliid laga dhigaa lasoo qaadaya dabeedna ilmihii waa lagu qulaaminaya sanka ayaa lagaga qulaaminaya ama afka ayaa lagaga qulaaminaya culimadu dheh ya kolley qaababka loogu daweeyo waxna waxaad weydiin kartaa cidda runtii dibulcashaabka iyo khibrada u leh ayaad weydiin kartaa waana runtii shay adwiye badan ayaa ku sugan sidaa rasuulku sala alla alay waslam uu sheegay oo xataa oofta iyo waxyaaba lamidka waa ka dawo qofkii masalan ama dabayli gashay waxaa la samaynayaa isagoo saliid ah ayaa lagu duugaya inta la yaro diiriyo ayaa lagu duugaya dabadeedna runtii waa u anfacaya aada iyo aad ayuu u anfacaya way culimada qaarkood waxay yidhahdeen cuduradu sambor maaha bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen cuduradu inay tahay lawsateynka iyo qanjaha ilmuhu haddii uu maaragtay xoqada leeyahay oo xaqadu xanuunaan in waxa weeyaan lagu daweyn karo ayay adibada qaarkood ay ku tegeen laakiin sidaas ayaa kolley culimadii aan hore aan ufasiray ayay u fasiri jireen culimadii aan kolley xaysi ka dhigan waay haddii aan masaladan masale ku khatimo baabkan masalada aan ku khatimaya waxa ay tahay ilmaha ma banaanta in loo xoro maadaama laidhina waan loo nabaadeynay xoraya ma banaan tahay in ilmaha qardhaasa loo xoro qardhaaso hadday yihiin qardhaaso waxa ku qoran aan la garanaynin ama waxa ku qoran qur-aan iyo xadiis iyo ducooyinka nebiga ka sugnaa midna aan ahayn waxaa la isku waafaqsanya inay xaaraan yihiin shirkina tahay in la xidho laakiin qardhaasihii qur-aanka ah ilmihi ma loo xidhi karaa mise looma xidhi karo culimadu laba qawl bay ka leeyihin qawlka saxdahayna waxa weeyaan inaan loo xidhi karin ilmaha yar qardhaas qur-aan ku xidhay inaan loo xidhi karin sababtuna waxa weeye dee ilmihii yaraa qardhaastii qur-aan ku qornay qur-aankii ixtiraami maayo meelo badan buu la gelaya waa talabaade waxay wasiilo unoqonaysaa taasi iyo qardhaasahaasi waxay wasiilo unoqonayaan in dee ilmihii hadhowto waxaan qur-aan ahayn inta loo xodo dee la yidhaahdo ma garanaysa wasiilo shirki ay noqdaan ama dadkiiba ay aaminaanba in qardhaasahan iyagu wax tarayaan in qardhaasahan iyagu wax tarayaan sidaa awgeed qardhaasaha iyo waxyaabaha gacmaha lagu xidho baraarugaha iyo waxyaaba lamidka ah ee dadku ay aaminsan yihin inay wax celiyaan shirkiga ay kamid tahay shirkiga ay kamid tahay waa inuu qofku iska ilaaliyo waa inuu qofku uu iska ilaaliyo oo uu aada iyo aad uga digtoonaado nacam waxyaabaha loo daliishaday inaan qardhaasaha xataa qur-aan ha ku qornaay aanay banaanayn waxaa kamid a adilada diideysa qardhaashtaha in la xidho ee sheegaysa inay qardhaasa in la xidhaa shirki tahay waa adilo caama may kala saareen qardhaastii qur-aanka ahayd iyo tii wax kala ahayd waadix ikhwaan waa talabaade waxay culimmadu yidhahdeen istihaana bilqur'aan ayaa ku sugan oo dee khalaagii iyo suuligii iyo meelalka lamida ayaa lala gelaya waatan saddexaad culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga waxay u noqon waa sabab keeni karta in qardaaso shirkiga la xidho oo dee hadhowna la idhaha waa kuwo waa kuwo aan maaragtay maaragtay qur'aana iyo wixii lamid a in la yidhaahdo sidaa awgeed baa salaf badani ka digeen saxaabiya keyrkeed baligi tacliiqu tamaimna ay diideen karaahiya shadiidana ay kari kari jireen sidaa awgeed qofku inuu awlaadiisa u xurama waxaa lamid a masaladaas ama u dhow dumarku markay umulaan qaarkood wegere iyo waxyaabo lamida ayay qaataan oo barkimada hoosteeda iyo waxyaaba lamida la dhiga ayaa jira waxyaabaha noocaasi waxay daaran yihiin inay qofkan wax ka celin karaan si awgeed inuu qofku ictiqaado wax aan ilaahay nafci gelinin inuu wax ka celinayo waxay kamid tahay culimada min wasaa'il shirki iyo shirkiga ayay kamid tahay waa inuu qofku ka dheeraado nacam way can ibni khaalid binti khaalid radia allahu canha allibaasu waziinatu lisibyan caruurta in dhar loo xidho ayuu xadiiskana ku saabsan yahay iyo in la qurxin karo oo dhar dhar wanaagsan oo qurux badan loo xidho can ibni khaalidin binti khaalidin radia allahu canha waxay tihi utiya nabiyu sala allahu alay wasalam nabigaa loo keenay bisiyaamin dhar oo fiiha ay ku jirto khamiisatun maro khamiisada waxaa la dhaha waa waa kisaa ama shay la la huwado gooba dheh go la huwado oo sawdaa-u madow oo sagiiratun yar culimaduna waxay dhaha khamiisa waxaa la dhahaa go-a yani waxa weeyaan leh laymamka waa go laymamlaho qurux badan oo si fiican loo talayo mi yani midab keliya aan ahayn oo madow weeyaan midabkiisu laakin wuxuu leeyahay laymam midabaa buu leeyahy culimadu waxay dhahan waa kisaa-un aswad mucallam waa waa go madow laakin mucallamaho yani waxa weeyaan laymam midabo kala a leh oo qurux badan ayaa nabiga loo keenay fa qaala nabigu wuxu uhi man tarawna nafsu haadi yaa yaa yaa u doori lahaydina aynu tan uxidhnaa bui nabigu alayh isalatu wasalaam yaa maradan aynu uxidhnaa yaa u doori lahaydeen fasakata alqawmu dadkii markaasay aamuseen faqaala nabigu wuxu uhi utuunii waxay ii keentaan biumi khaalidin umu khaalid ii keena fautiya biha umu khaalid baa la keenay waa inan yar oo jaariyada fautiya biha tuxmal iyadoo la sidaa la keenay faakada alkhamiisata biyadi markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam maradii qaaday gacantiisuu ku qaaday fa albasaha waa u xidhay wa qaala wuxuu yidhi ablii baaliyow marayay wa akhliqii dhammaa dhammow yani waxa weeyaan nebigu wuxuu ugu ducaynayaa inay in badan xidhnaato oo maradaasi yani waxa weyan ay ay ay muddo ay haysato oo dusheeda ku baaliyowdo wa kaana fiiha calamun akbar waxaa maradaa ku sugnaa kisaagaas madow buu ahaay waxaa ku sugnaa calamun akdar layman layman akdara aw asfaru ama yalow ah iyo huruud ah fa qaala wuxuu nebigu yihi markuu arkay siday ugu soo baxayo quruxda ayuu nebigu uhi yaa umma khaalidin ummu khaalidey haadi haada sanaa wa kaasi waa sanah yani hada xasan wa sanah sanah lafdiga la yidhahna bilxabashiyati luuqada xabashida xasanun xasan bay ku tahay waa wanaagsanta oo sanaa luuqada xabashiga waxay ku tahay xasan xadiidkan waxaa wariyey bukhaari ayaa wariyey waxaa kale oo wariyey meelo badan baana ku wariyey bukhaari imaam axmed baa sidoo kale xadiiskan wariyey abu daawud baa wariyey bukhaari kitaabu libaas buu ku wariyey markaasu wuxu uhi baaba alkhamiisatu sawdaa in la xidan karo go- madow oo maaragtay sifadaa leh waxyaabaha canaaninta uga dhigay waxaa kamid ah baabu hijrat alxabasha waxaa kamid ah baabu man yud man yudca man y ma yudcaa liman labisa sawban jadiida qofkii mara cusub xidha maxaad ku odhanaysa abli wa akhliqi baad ku odhanaysa marayay baaliyow muddo jir oo qofkaasi waxa wey muddo ha ku haysto qofkiina waxaad ugu ugu ducaynaysaa in cumrigiisii uu sii jiro ayaad ugu ducaynaysa waayo maradaad inay ku dulbaaliyodaa suurtagal maa ilaa inuu muddo badan xidha mooyaane soo ma ha haddii aan sheego umu khaalid bintu khaalid magaceeda waxaa la ohan jiray ama bintu khaalid ibnu saciid ibnu caas saxaabiga la dhaha khaalid ibnu saciid ibnu caas oo saxaabi mashhuur ah ayaa inantan yar dhalay waxaana dhaha amatu ama bintu khaalid ayaa la dhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam kuliyuu u bixiyeyo wuxuu u bixiyey umu khaalid maxaa laga qaadanaya in ilmu isagoo yar kuliya loo bixin karo waxay culimadu tafaawul baa ku jira tafaawulka ku jira ama inuu ilmahani koro oo soo barbaaro oo ay guursato oo berri awlaad ay dhasho ya tafaawulka xasankaana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu jeclaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa xadiidka culimada xadiidkan waxa waxyaaba laga qaadanaya waxaa ka mid a in hablihii la qurxin karo oo libaas wanaagsan oo qurux badan loo xidhi karo labisyo fiican loo doori loo doori karo loo banaanta in loo xidho waxa weeyaan iyo in la qurxiyo inay inay mid mid sharcigu uu ogol yahay ay tahay oo banaan iyo ihtimaamka nebigu calayhi isalaatu wasalaam yani waxa weeyaan uu siinayay waanagii soo marnay inuu nebigu yuri sal alla alay waslam usaama hadduu jaariyad ahaan lahaa ya si fiican baan ugu labisi lahaa ma garat ya sideed qurux badan baan u xuri lahaayo dabadeedna nebigu wuxu uri wa waan suuq geyn lahaa si layga guursada u nebigu alayh isalaatu wasalaam nacam waynu soo marnay rasuulku sala allahu alayh wasalam waynagii soo marnay in xasan iyo xuseen uu arkay iyagoo masaajidka soo gelaya nebigu alayhi isalaatu wasalaam oo maxay xidhan yihin kamiisaani axmaraani yamshiyaani wayacfuraani laba kamiis oo maaragtay casaan ah ayay xidhnaayeen waanay guurguuranayeen mar yani may waynay soconayeen waanay kufayeen deedna nebigu intuu mimbarka ka tegay buu qaado idan carruurta waa loo labisi karaa waxa weeyaan sadeed wanaagsan iyo dhar qurux badan ayaa ilmaha loo xidhi karaa waxa weeyaan inanta ah waxa weyan waa lagu dadaali karaa iskamana horimayana qadiyadaas iyo qadiyadda hadda aynu sheegeyn aynu lahayn ilmaha waa in la astura ilmaha isagoo qurux badan baan mafaatintiisa asturi karaa soo ma ha laakiin qadiyadda anigu aan ka digaya waxa weeyaan ee dad badanna dhibka usoo jiida in ilmi la qaawiyo a in ilmi la qaawiyo xadiisku waxaa kaloo kutusinayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam hablaha iyo maaragtay siduu u jeclaa ayay kutusinaya nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo sida uu jeclaa inay qurux inay qurux badnaadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan isagoo faafa yani riwaayad intan ka duwan waxa uu sheegayaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam dharkaa uu ilintaa yar siiyey in najaashi usoo diray waxaana ku jiray khaatim dahab ma aragtaad khaatim dahabaa ku jiray faska uu lahaana fas xabashi u ahaa ya khaatimka dahabkahay fas buu leeyay mota faskiisuna fas xabashiyabu ahaa markaasu nebigu alay sala slam intuu qaaday ayuu waxa weeyaan ayuu waxa u yeeday umaama ibnatu abilcaas ibnatu ibnatihi zaynab umaamadii nebigu salaada kusigayso garmaysa laxamlu umaama awlaa min xamli lcimaama ya asqalu min xamli lcumaama ayuu nebigu alayh salatu wasalaam u yeedhay markaasu wuxuu ku yihi taxalli bi hada ya bunaya tan xiro waxa weeyaan inantaydiya tan xiro inantaydiya way wa marta waxaa kaloo xadiisku daliil culimadu ay ka qaateen awlaadda marka laga la qurxin karaa hablaha horta dhegahooda malado ma loo daloolin kara su-aashaa jawaabteeda hadduu qofku si fiican ufakiro daliil badan uma baha inuu sheeg sheego waayo dumarka maxaa loo baneeyey inay dahab xidhaan soo ma dahabka xaggee ku xidhayaan waa macruuf marka waa mid dumarka u banaan maadaama ay u banaanta inay dahabku xidhaan inay dhagaha intay daldagaha inay dalooliyaan awlaadda in dhagaa loo dalooliyo dahab loogu xidho habla ahaana way banaan laakin daliilka kaa kasii waadixsan aan ku siiyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa macruufa inuu maalin iida dumarka wacdiyey nebigu alayh isalaatu wasalaam dabeedna uu sadaqada ku booriyey naar uga digay aada iyo aad nebigu ula hadlay calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay sheegeen xadiiskaas saxiixeynku ku yaalla ra dumarkii dahabkii ay gacmaha ku xidhnaayeen iyo khuraskoodii khuras waxaa la idhaha wixii dhegta lagu xidho ee laga lalaadiyo ayaa intay soo fureen sadaqa ula baxo maxay kutusinaysaa inay banaan tahay esh hablihii dumarkii muslimaadku inay inay inay dhagaha d yani dahab iyo wixii lamid ay ku xidhnaayeen sidaa ogu dadka qaar oo yidhi qofka muslimkaa jirkiisa inuu kuta yani in in hablaha dhagaal loo dalooliyaa waa qalad oo ma banaan warkaasi war saxma imaam axmed baa lagu uri dhagaama la daloolin kara markaasu wuxu yihi akrahu dalika lilgulaam inama huwa lilbanaat habluhun baa daloolin kara ama inuu inanintu dhagaa dalooshado dabadeedna wax iska lululo waa dhaqan gaalada lagu shabahayo dhaqan gaalada lagu shabahayo wy ayib way abli wa akhliki macnaheedu waxay uga jeedaa bay culimadu yidhaahdeen oo looga jeeda in qofkii loogu duceeyo tuululbaqa in waxa weeyaan uu in badan jiro oo uu noolaado ya cimri dheer in loogu duceeyo ilaa iyo dharkiisaasi uu gaadho dee xaalad intay dharkiisii hu noqdaan uu dee iska bedelo uu dee iska bedelo ayib marka ducadana waxyaabaha walaalayaal aynu u baahnay waxaa kamid a awlaaddeena waa inu waxyaabahan soo socda ka dheerayna awlaaddeena waa inaynu ka dheerayno in libaasul kufaar loo xiro dhar gaala dhar gaaleed in loo xiro waayo dharka gaalada ay xidhaan awlaadada haddaad uxidhay ku koraan hadhowta inaad ka kartaa way adkaanaysa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau arkay nin xidhan laba laba maro oo mucasfarayn mucasfarayn waa maxay waa maro caddaan ahayd oo midab laga dhigay markeedi hore maxay ahayd caddaan deedna rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi saxaabigaas cabdillahi bn camr bn caas wuxuu nebigu ku yidhi ina hadihi min hiyaabi lkufaar falaa talbasha maradana caddaankae midabka laga dhigay min hiyaabi lkufaar bay ka mid tahay marada hadday asalkeedii hore midab lahayd wax dhibi kuma sugna haddaynu soo marayna nebiga awlaadiisiyo dee thawbaani ax axmaraani xidhan soo ma laakiin m maro caddaana oo tanoo kale ah cimada cadaan sitoo kale inta la qaado in mucasir la geliyo midab laga dhigo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ina hadihi min hiyaabi lkufaar falaa talbasa haxidhayn qofka muslimka ahi aw gaaladu waxay ku caanbaxeen ee dhar ah ee iyaga khaas waa waynu awlaadiisa ka ilaaliyo goonooyinka dharka ah iyo dharkan dhajiska ah ya ma garatay ee waxa weeyaan sharciga iyo caqligaba khilaafsan inuu dharkaa awlaadiisa baro ou qofku u xiro ma aha bay culimadu dhaheen oo uu kaga daydo gaalada dharka uu kaga daydo iyo waxa iyagu xidhaan rasuulkuna wuxuu sheegay inay dumarka ka mid yihiin dadka ahlu naarka inay laba kooxood kamid yihiin labadaa kooxoodna kooxda koox kamid waa sinfani min ahli naari nebigu wuxuu sheegay laba kooxood inay ahlu naarka kamid yihiin ya waxaa ku jirtay nisaan kaasiyatun caariyaat dumar waxna xidhan qaaqaabana buli nebigu alayh isalatu wasalaam culimadu waxay dhaheen waa inaad carruurtaada u xirto dhar dhaj inaad adigu gabadha ee muslimadda ay xirato ama awlaadeedii ugu labisto dhar dhajisa oo mafaatintii gabadha dhammaanteed iyo quruxdeeda ka muuqanayso ama dhar shafaaf oo wax walba laga dhex arkayo a dadka qaarkood markay waxyaaba qaarkood taldiisinayan waxay dhaheen beer qariye bay dhahen laakin xagu beer qariye kayi waa cagsiga ya ila alcagsi aqrabu ya nin saaxibkii wuxuu orjay ickis tusib ayib daar muujiye weeyaan buri magaciisu laakin dadkaa loo taldiisinay marka inuu qofkii awlaadiisii iyo naftiisii gabadhii muslimadda ahayd ay u xidhato dhar noocaasa iyana waa midaan banaaneyn lagu cadaab mudanay maanta hargeysa waxay maraysa inay hablihii ku labistaan dhar dhejis ah oo ku dhuugjisan oo aad iska daa intaan meel kaleba la gaarin inaad eegto aad ka xishoonayso dharkaana magacyaan baa loo bixiyey inamadii baa xidhan hablihii baa xidhan ma garat suuqa qani baa lagu iibinaya ma garat dhar la yidhi waxaa la yidhaha iga siid ya kii xidhaa waa iska bixin kari waaye waasoo laga bixinaya ya hada min cajaa'ib zaman bal maxaa ku kalifay ee cadaabay ya dhalinyarta qaarkood waxay nagu dhahda sheekh laba qof baanu kaga saarnaa buri ya laba qof ayaanu kaga saarna dharka noocaasa waxa waa dhar gaalo nabiguna wuxu man tashabaha biqawmin fahuwa minhu hadi waaxida waa talabaade dadka yurub ka yimi weydiiya dharkaa waxa xidha yurub marka la joogo gaalada gaalada kuwooda wax isku falaa ma xidhaan waxay dada gaala gaalada intooda ugu lidata xidha wallaahi wallaahi dhar hargeysa maanta lagu xidhan yahay waxaa xidha nimanka khaniisiinta ah ee u k iyo london jooga waana calaamad lagu yaqaano wuxuu gu yihi nin a ikhwada kamid a oo raggii dal dalalkaa dal kamid a aada u jooge wuxuu yihi haddii dhalinyarteena mid kamida la qaadi lahaayo washington la dhex dhigi lahaa oo sidaa loo dhex joojin lahaa shaaric shawaaricda ama wada wadooyinka washington kamid a baabuurka ugu horeeya soo gaara isu taagi lahaa buri sababfu ya liwaad halakugu soo sameeye ilaa ada adaa dalbade dad baa waa dad baa waxaan ma macruuf ku ah waxaasay hableeni xidhanayaan awlaadeenni ay sitaan oo aanay garanaynin oo waxa weeyaan aan ilahay ka baqana la ohanayni ya marka inanta muslimaddaas waxay xidhanayso hoos ha u eegto culimadu waxay yidhahdeen waxaa kamida dharka aan awlaadda in loo xidho ahayn dharka wa dhabarka kaga qoran yihin sawiradu ku yaalaan dhar sawirale inaad awlaadaada uxidhan ma macna waxaan soo marnay guri suwartaale inaanay malaaigta gelin soo ma awlaadaada markaa inaad uxidhan ma ila awlaadi gurigii ka eri maysid oo ka saari maysid yaani shadaatintu kuu soo raac waxa waxaa lamid ah dadka qaarkood waxay xidhan yihiin dhar gaala lagu soo sameeyey waxba dhabarka kaga qoran lakin waxa dhabarka kaga qoran ma yaqaan iska xulay waa dameerkaas inuu dhawax iska sito waa khatiirtaas waxyaaba ayaa ku qoran waxyaaba gaalnimada qaarkood ku qoran marka inuu qofku ka digtoonaado weeye oo aada iyo aad isaga ilaaliyo ilmahaaga waa inaad barto adabta libaaska hadduu hadday inan tahay inay asturaadda waa inaad barto iyadoo yar hadduu inan yahay waa inaad barto inaanu isbaalka iyo wixii lamid iyo dharka aanu jiidin waa inaad bartid bal halkaasaynu maantana ku daynaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka